filinkan magaciisa waxaa la mission rescue oo af soomaaliyaana qorshihii badbaadada ama qorshihii badbaadinta filinkan wuxuu guud ahaan ku saabsan yahay wacyigelin iyo xaalada guud ee hadda ka taagan geeska africa khaasatan soomaaliya afar qodob ayuu salka ku hayaa tan koowaad dhibaatooyinka ay la kulmaan waalidiinta soomaaliyeed marka ay ogaadaan in qeyb ka mid ah ubadkooda ama caruurtooda ay ku beereen maleeshiyaad argagixiso dadaalna ay u galaan sidii ay uga badbaadin lahaayeen gacanta maleeshiyaadka argagixisada sidoo kalena ay uga badbaadin lahayen laamihii amnigii oo qofkaas markaas ku raadjoogay ama kamid ahay maleeshiyaad argagixiso marka adigu waxaa filinkan sawir guud uu ka bixinayaa xaaladaas u dhexeysa qofka waalidka ee dadaalka uugu jiro cunugiisa inuu kasoo badbaadiyo gacantii maleeshiyaadka sidoo kalena uu ka badbaadiyo laamaha amniga sina gacanta ugu galeen meeqa daqiiqo ama muddo inta leeg ayuu soconayaa filimkan filimkan wuxuu soconayaa boqol daqiiqo ama hal saac iyo soddon daqiiqa aan dhahno waxaana lagu duubay dalka gudihiisa dalka kenya waxaa guud ahaan duubay dad isugu jira soomaali iyo ajaanib maadaama aanu ka bixinayno sawir ku aadan xaalada guud ee ka taagan geeska africa east africa marka soomaalida keliya maaha dadka ay dhibaatadan haysato bulshooyinka dariska lahna way haysataa oo way kamid yihiin dadka ku dhiban marka si waxaa dhan hal sawir looga bixiyo oo aan soomaalida farta loogu fiiqin waxaanu sameynay labada qayb way ku jiraan soomaalida iyo bulshadaha kale ku nool geeska waxaan arkayay qeyb ka mida filimka mar aan daawaday idinkoo diiradda ku saaraya dagaalka ka dhexeeya al-shabaab iyo dowladda kenya marka isagoo dhan ma qeybtaasuu ku saabsan yahay mise qeybo kale ayaa ku jira way ku jiraan qeybo kale wuxuu ka hadlayaa marka laga soo tago al-shabaabka dadaalada ay ugu jiraan iyo sacrificeka ama nafhuridda ay sameynayaan laamaha amniga markii xaaladaha noocaas ay la tacaalayaan oo dadka aanu ogeen in ayaga faamili ay leeyihiin caruur ay leeyihiin nolol ay leeyihiin ayagoo kasoo tagaya noloshaas iyo xaaladaas dhan si ay amniga ay u sugaan ama dalka kenya ha ahaato ama kuwa soomaaliya ka howlgal ha ahaato dadaalkaas iyo nafhuridda ay sameynayaan way ka hadlaysaa waxay kaloo sawir ka bixinaysaa dhalinyarada aadka dadaalada ugu jiro shaqa la-aanta jirto in looga faa'iideysanayo dhibaatada hadda haata taagan geeska africa marka yaa filimkan maalgeliyey oo dhaqaalaha lagu sameeyey bixiyey filimkan waxaa iska leh private company oo si qas loo leeyahay dabcan way jiraan dad garab ku siiyey aniga ahaan filimka waxaanu ka ahay jilaa oo kama ihi soo saaraha barnaamijka marka waxaan keliya ka jawaabaya su-aalaha ku aadan aktarada iyo wixii lamid ah ujeedada laga leeyahay muxuu yahay filimka ujeedada guud ee filimkan laga leeyahay waa laba arin tan kuwaad waa wacyigelin oo macnaha dadka bulshada in sawir ahaan loo tuso oo xaalada guud ee ka taagan geeska africa tan labaad laga leeyahayna waa waxaa waaye in dadku ay arkaan muuqaal ahaanna ay u daawadaan xaqiiqda dhabta ah inkastoo dhinac walba uu dabooli karin laakiin waxaa adig muhiimadiisu ay tahay dadka in laga wacyigeliyo wax dhabta ah ee jiro maxaa muhiimada uu u leeyahay marka bulshada geeska africa gaar ahaan soomaalida oo kale filimka horta run ahaantii geeska africa dhibaatada ka taagan ee argagixisnimada iyo dhalinyarada aadka lagu baabi'inayo maleeshiyaad argagixisa ama dhinac walbaba ha ahaadaan in dadka ay u noqoto wacyigelin iyo dadka in u noqoto wax macnaha ka digtunaan karaan si loo dareensiiyo waxaan inay yihiin ama sawirka guud hadda aan kusoo gaabiyo cabdiqadar filimka wuxuu ka hadlayaa dhalinyaradu markay laga wado meesha ay ku nool yihiin loogu sheekeeya inay jirto macnaha barnaamijyo wanaagsan nolol wanaagsan ballanqaadyo ay u sameeyaan kadib markii meesha ay tagaan inay la kulmaan xaaladii shalay lagu soo ballanqaaday mid ka duwan marka waxaan isku dayanaa inaanu ka bixino sawir guud dadka tusno in labada dhinac marka hore qofka nolosha uu ku noolaay mid loo soo ballanqaaday dib uma laaban karo waayo shalay waxaad kusoo biirtay maleeshiyaad argagixiso waad kasoo tagta dalkii aa ku nooleed ama ka imow dibad ama dalkii joog maantana dib uma laaban kartidoo laamahii amniga ku dadiyayo meeshii aad joogtana ma kusoo noolaan kartidoo nolosha lagu soo ballanqaatan maaha marka adi waxaasoo dhan sawir ka bixinayaa